الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد صدق الله العظيم suuratu saba makiya suuraddan la yidhaha suuratu saba makiya weeye suuraddu oo suuradaha waxay ka mid tahay soo degay intuuna rasuulku calayhi salaatu wasalaam madiine u hijroonin way isku yacni way isku waafaqsan yihiin mufasiriintu suurada makinimadeeda inay makiye tahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة waxay ka mid tahay suuradaha lagu bilaabay xamdiga waana shan suuradood wey suuratu lfaatixa iyo suuratu lancaam suuratu lkahf suuratu saba iyo suuratu faadir wey marka shantaa suuradood ee xamdiga ilaahay subxaanahu wa tacaala xamdigiisa uu ku bilaabay ayay ka mid tahay suuraddu alxamdu lilaah alxamdu mahad lilaah ilaah baa iska leh alxamdu huwa hanaaءu اljamiil ammaan wanaagsan lilah ilaah bay u sugnaatay subxaanahu wa tacaala aladii ilaahaasoo lahu asaga uu u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lard samaawaadka iyo ardooyinka waxa ku dhex sugan oo dhan asamaawaatu wamaa fiiha wاlarduuna wamaa fiihin lilah lahu lilah khalqan wa milkan wa cabiidan samaawaadka iyo ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan makhluuqa koonka ku sugan oo dhan ilaah baa iska leh khalqan xagga abuuridda ilaahay baa abuuray cid kaloo wax abuurtay ma jiro wa milkan lahaanshahana asagaa loo ilaahay baa iska leh isagay milki u yihiin wa cabiidan ay tasarufan wey ilaahay baa ku tasarufaya alxamdu mahad lilaah ilaah buu u sugnaaday alxamdu wasfi jamiil ah kaa-inu lilaah aladii ilaahaasoo lahu uu u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lard samaawaadka waxa ku dhex sugan iyo ardooyinka waxa ku sugan waa koonkan waxa kor saaran oo dhan lahu asagaa iskale khalqan iyo wa milkan iyo wa cabiidan walahu ilaahay wuxuu leeyahay alxamdu mahad buu leeyahay fi laakhira aakhiro ilaahay mahad buu leeyahay oo aakhirada ilaahay baa lagu mahadinayaayo mu'miniintaa ku mahadinaya alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah way leeyihi alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ina rabbana lagafuuru shakuur wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka ilaahay xamdi buu leeyahay fi laakhira muminiinta markuu u nicmeeyo ilaahay bay ku xamdinayaan subxaanahu wa tacaala ama makhluuq oo dhan baa ku xamdinaya lianna ilaahay subxaanahu wa tacaala ficilkiisu waa cadli weeye yacni xukumka uu xukumay wixii wanaagsanna uu jannada iyo ridaha u xukumayo wixii xumaana yacni la cadaabayo ciqaab la ciqaabay waa cadli weeye marka ilaahay wuu ku mahadsan yahay walahu alxamdu fi laakhira mahad buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala fi laakhira mu'miniinta ayaa ilaahay ku mahadinaya subxaanahu wa tacaala wa huwa ilaahay alxakiimu fii sunci ilaahay xakiim a weeye fii suncih ficilkiisa uu samaynayo o dhan xikmad buu ilaahay ku dejinaya waa xakiim weeye alkhabiiru bikhalqih makhluuqiisoo dhan allaha og weeye baadirkood baadinkooduu og yahay sida uu daahirkooda u og yahay wa huwa ilaahay alxakiimu fii sunci allaha xakiimka ahoo falsan weeye xikmad weeye ficilkiisoo dhan waa xikmad sidii munaasabka ku ahayd yuu ilaahay shayga u dhigayaa alkhabiiru allaha og weeye بأفعاaل العباad ama بأعmaaل yعni khalqiga أعmaaشhoodoo dhan buu ilaahay og yahay wy بbaطن الأmuur khabiir waxa wey weliba ilaahay baطن الأmuur wey umuurta baطinkeedu og yahay yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa yeliju fi اlأrض maa yeliju waxa gelayo fi اlأrضi dhulka waxa gelaya min اlmaطri واlأmwaati walbuduuri waxa dhulka gelayo ilaahay ogyahay roobka da-ayo biyaha dhulka gelayo ilaahay ogyahay dadka lagu aasaye amwaadda ahee la gelinayo dhulku ilaahay ogyahay abuurka la abuuraya dhulka la gelinaya buu ilaahay ogyahay yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa yeliju fi lard dhulka waxa gelayo wamaa yakhruju minha iyo waxa ka soo baxayo wamaa yakruju minha dhulka waxa ka soo baxayo min annabaat nabaadka ka soo baxayo wa zarci zarciga soo baxayo waalkunuuz waalmacaadin kunuuzu dahabi waalfida macaadinta iyo khayraadka dhulka ka soo baxayo ilaahay ogyahay yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa yeliju fi lardi dhulka waxa gelayo wamaa yakhruju minha waxa ka soo baxayo buu ilaahay ogyahay wamaa yanzilu min asamaa samada waxa ka soo degayuu ilaahay ogyahay min almalaa'ika malaa'ig baa samada ka soo degay wa min almadar roob baa ka soo degaya wa min alqadaa qada iyo xugun baa ka imaanaya samada wamaa yanzilu min asamaa samada waxa ka soo degayuu ilaahay ogyahay wamaa yacruju fiiha fi samaa samada waxa u kor noqonayana ilaahay wuu ogyahay min almalaa'ika malaa'igtu way kor noqoni oo malaa'igtu nusuul iyo curuuj bay samaynaysaa malaa'igta awaamirta loo diray walacmaal acmaasha kor noqonayuu ilaahay ogyahay waducaa camalka iyo ducada la kor yeelayo yuu ilaahay ogey samada waxa ka soo degayo iyo waxa u koor noqonayo ilaahay ogey wa huwa ilaahay alraxiim alla naxariis badan weeye licibaadihi lmu'miniin algafuuru oo u dembi dhaafayo ah, litaa'ibiin kuwa toobad keena kuwa mudnibiinta oo toobad keenana ilaahay wuu u dembi dhaafayaa yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa yeliju fi lardi dhulka waxa gelayuu ilaahay ogyahay biyaha dhulka gelayo ama dadka dhintay amwaada ehe lagu aasayo abuurka la gelinayo dhulka la gelinayo ilaahay ogyahay waa maa yeliju fi lardi saasay ku fasirayaan mufasiriintu yacni waxa dhulka gelayo waxyaalahaasa ka mida wey min almadari wاlbadri wاlamwaat wamaa yakruju minha waxa ka soo baxayo ilaahay ogyahay dhulka waxa ka soo baxaya min annabaati wاlzuruuci wاlkunuuzi wاlmacaadin waxa dhulka ka soo baxayo yuu ilaahay ogyahay wamaa yanzilu min asamaa samada waxa ka soo degayo min almalaa'ika wاlamdaar wاlqadaa wاlqadar waxa ka soo degaya samaduu ilaahay ogyahay lanna waxa soo degaya maamulkiisay ku soo degayaan wamaa yacruju fiiha waxa samada u kor noqonayo ilaahay ogyahay malaa'igta kor noqonayso camalka kor noqonaya acmaasha kor noqonaya camalka saalixa ilaahay u kor noqonaya sacadu ilaahi lkalimu dayiba walcamalu saalixu yarfacu camalka kor noqonayo waa min adducaa Ah, ducada la aqbalayana waa la kor yeelaya wahuwa ilaahay alraxiimu alla naxariis badan weeye oo naxariis khaasa weliba mu'miniinta uu ku khasisayo ilaahay u naxariisanaya wahuwa araxiim alla raxiim ahoo naxariis badan weeye alkafuur dunuubtana dhaafo weeye dadka mu'miniinta ah ilaahayga u dembi dhaafo weeye wa qaala aladiina kafaruu wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay oo kufriyey laa ta'tiina saaca saacad noo imaan mayso wax saacad la yidhaahdo dhacaysaa ma jirto noloshan adduunyada waan noolaanaynaa bes waanu baaba-aynaa haddana khalaas laakiin saacad ma jirto iyo isi soo bixin kale ma jirto wa qaala aladiina waxay yidhahdeen kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay waa mushrikiintii wey waa qoladii yacni mushrikul yacni quraysh ahaa iyo ree makaad ahaa buu ahaa sawnasiirka oo abu sufyaan ninka la yidhaahdo yaa hadlay baa la yidhaah uu yani ku yidhi qurayshtii yani wallaahi laa ta'tiina saaca saacad noo imaan mayso wax saacad la yidhahda ma jiro wa qaala aladiina kafaruu waxay yidhaahdeen laa ta'tiina saaca laa ta'tiina noo imaan mayso asaacatu saacad qul waxaa tidhaahdaa ayuha arasuulu lkariim balaa inaysan imaanaynin iska dhaafe wa rabbii baan ku dhaartaye lata'tiyannakum way idiin imaan oo way idiin imaan saacadda way dhici wey allihii caalimi lgayb wa rabbii baan ku dhaartay caalimi lgaybi waxa qeybka ahoo maqan oo dhan og yani maa qaaba can ilkhalqi waxa cilmigiisu makhluuqa uu ka qarsoon yahay ilaahayga og laa yaczubu ay laa yaqiibu ma ciilo canhu can cilmillaahi mihqaalu daratin dhuurcase mahalkeed fi samaawaati samaawaadka dhexdooda walaa fi lard asqaru shay waxa ugu yar ishu aragta waxa ugu yara cilmigiisu ilaahay kama ciil yani cilmiga ilaahay kama maqnaana laa yaczubu ay laa yaqiibu wey ma ciilo canhu ee can cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa can illaahi wey mihqaalu daratin dhuurcase masalkeed fi samaawaati walaa fi lard walaa asqaru wax ka yar min dalik yani daradaas mihqaalu dara yani asqaru shay ra'at ilcaynu waa misqaalo dara la yidhaha waxa ugu yara ishu ay qaban karto waxa ka sii yarna ilaahay cilmigiisa kama ciilayo walaa akbaru wax ka weynna kama ciilayo inuu ka ciila iskaba dhaafe ilaa fii kitaabin kitaab uu ahaaday mubiinin bayinin cadwe wax kasta oo koonka dhexdiisa ah yacni waa shay maxfuud ah kitaab buu maxfuud ku yahay allooxul maxfuudka waye sida uu yahay waktigiisa yani waxa uu yahay waa waa qoran yahay wey wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay laa ta'tiina saaca saacaddu noo iman mayso saacad dhacaysaa ma jirto qiyaamo ma jiro bacigay markaa inkirayaan marka kafaru kuwa gaaloobay waa munkirulbacsi wey baciga inkiraya wey laa ta'tiina saaca qul waxaa tidhaahdaa balaa inaysa imaanaynin iska dhaafe way imaani wa rabbii baan ku dhaartay lata'tiyannakum way idiin iman oo idiin iman saacaddu allihii caalimi اlgayb wa rabbii baan ku dhaartay caalimi اlgaybi waxa qaybka ahoo maqan ogaa baan ku dhaartay laa yaczubu ma ciilo canhu can illaahi mihqaalu daratin dhuurcase matalkeed fi samaawaati walaa fi lard walaa asqaru wax ka yar min daalika mihqaalu daraha wax ka yar walaa akbaru wax ka weyna ilaahay cilmigiisa kama ciilayo inuu ka ciilo iskaba dhaafe ilaa fii kitaabin kitaab buu ahaaday kitaabkoo mubiinin bayinin cadwe maxaa ilaahay sidaa u yeelay liyجزiya اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat liyجziya inuu ilaahay abaal mariyo aladiina kuwa aamanuu alliya nebi rumeeyey oo iimaanka la yimid wacamiluu camal falay aلصaalixaat acmaasha wan wanaagsan la yimid ulaa'ika kuwaas waa mu'miniintii lahum waxay leeyihiin makfiratun dhaafid lidunuubihim dunuubtooda loo dhaafo wa risqun bay leeyihiin risqi kariimun wanaagsan wahuwa aljanna janno wey dembi dhaaf bay leeyihiin waa loo dembi dhaafayaa markaasaa jannadana lagu abaalmarinaya risqi kariim oo wanaagsan iyo meel lagu noolaado meesha ugu qiimaha badan waa jannade ayay leeyihiin liyajziya aladiina kuwii inuu abaal mariyo aamanuu alliya nebi rumeeyey wa camiluu saalixaat akhyaarta wan wanaagsan oo iimaanka la yimid camalka saalixana la yimid inuu ilaahay abaal mariyo ulaa'ika kuwaasu waa mu'miniintii lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dhaafid dunuubtooda loo dhaafo wa risqun bay leeyihiin risqigoo kariimun wanaagsan wahuwa aljanna wey waaladiina kuwa sacow sacow camal falayo oo ka shaqaynayo fii aayaatina fii aayaatina aayaadkeenna yacni fii ibdaali aayaatina aayaadkeenna inay buriyaan yay ka shaqaynayaan waa gaalade aayaadka la tusinayo mucjizaadka iyo dalaa-isha waxdaaniyada ilaahay iyo qudrada ilaahay tusinayso ayay ka hor imaanayaan bitakdiibi waljuxuud inay beeniyaan oo inkiraan bay kala hor imaanayaan marka waxa ay ka shaqaynayaan camalkooduba waxa weeye waa beenin iyo diido wey ay xaqi diidaan oo iska dhaga tiraan waaladiina kuwa socow yacni ordayo oo camal falayo fii aayaatina aayaadkeenna bitakdiibi iyo waljuxuud mucaajiziina xaal ay yihiin kuwa malaynayo inay annagana cajis gelinayaan mucaajiziin oo waxay malaynayaan inay naga fakanayaan wey musaabiqiina wey inay yihiin kuwa annaga naga naga dhaqayo oo naga fakanayo wey ulaa'ika kuwaasu lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo min rijzin cadaab xun a weeye aliimin oo aada u xanuun badan rijsigu waa cadaab yani ummadaha la halaagay rijsan min asamaa baan ku dirnay baa il waa cadaab samada laga soo diray marka waa cadaab bay leeyihiin cadaabkaasna wuxuu ka ahaaday cadaab aada u xun oo aliim ah wey yani cadaabka midka ugu xun baa rijsi la yidhaah ashadd lcadaab wey cadaabka ugu liito ugu adag weeye rijigu oo aliim ahoo xanuun badan oo xanuunkiisa uu ilaa qalbiga gaaray aliimka waxaa weeye xanuunka intuu badanka ka tago yani baatinka hoose u dhacayo yani qalbiga uu qofku ka gubanayo kaas wey marka waa cadaab aada u adag wey ulaa'ika kuwaasu lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaas oo min rijzin yani cadaab adag ah yani cadaab aada u liita ka ahaaday xaggiisa kaasoo aliimin xanuun badan wey marka aliimintaas rijzintana waa laga sifayn karaa aliimun haddii la yidhahdana cadaab kale cadaabka oo aliimun xanuun badan wey mu'lim ah wey aliimun yani mu'limun xanuun badan waa cadaab aada isaga u daranoo la kululeeyo kulaylkiisii markay xaraaradiisi badatay iyo wuxuu noqday yani mid aada u xanuun badan oo mu'lim ahoo waxba aan dhaafaynin de wayara aladiina uutuu lcilma aladii unzila ilayka min rabbika huwa alxaq wayara aladiina kuwii waxay og yihiin uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey kuwa aqoonta iyo garashada la siiyey waxay og yihiin alladii qur'aanka unzila ilayka unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey min rabbika rabbigaa xaggiisana lagaaga soo dejiyey huwa alxaq inuu yahay xaq inuu yahay oo wayahdi uu hanuuninayo ilaa siraadi alcasiiz allaha casiiska ah oo qaalibka ah yacni makhluuqiisa ka qaalib noqday ka adag allaha jidkiisii allihii alxamiidi almaxmuudi ee la mahadinaya marka dadka cilmiga leh waa laba markaa laba qowl bay markaa mufasiriintu geliyaan wayara aladiina wayara aladiina aladii wayara aladiina uutuu lcilma dadka cilmiga la siiyey waayo asxaabu rasuuli illaahi wey sala allahu calayhi wasalam yani fahmi iyo cilmi baa ilaahay ku irsaaqayo ilaahay baa u doortay ummadda kuwii ugu khayrka badnaa weeye oo yacni rasuulka calayhi salaatu wasalaam la kulmay ee aqoontiga marka aqoon iyo yaqiin dheeraad ahay leeyihiin baa ilaahay siiyey marka qur-aanku inuu xaq yahay qur-aanka laguu soo dejiyey allaha casiiska oo xamiidka ah waddadiisana uu ku hanuuninayo siraadu lcasiiz huwa alislaam wey yani waa wadada ya dariiqu lislaam bay qur-aanku yu kugu hanuuninaya saasay ogyihin kaa waa tafsiir tafsiir labaad waxaa weeye kuwa cilmiga la siiyey aladiina uutuu lcilma waa mu'minu ahli lkitaab dadka ahlu kitaabkii hore ahaa ee kitaabkii hore wax ka yaqaanay aqoonta lahaa oo marka haddana ilaahay iimaanka u gartay wey sida cabdullaahi bnu salaam iyo ragga la midka ah najaashi iyo raggii ahlu kitaabka ahaa ee kitaabkii hore yaqaanay haddana ilaahay iimaanka uu ku manaystay yacni qur-aankay waxay fahmayaan xaqnimadiisa kitaabkan yacni kitaabkii horaa ka warramay sifaadka rasuulka iyo kitaabkan iyo wixii oo dhan buu ka warramayaa aqoon bay marka u leeyihiin kitaabka xaqnimadiisa wey way og yihiin markaa wayara aladiina kuwii way og yihiin uutu lcilma cilmiga la siiyey alladii qur-aanka unzila ilayka unzila la dejiyey ilayka adiga lagu dejiyey nabi maxamedow min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey huwa alxaq xaq inuu yahay bay ogyihiin shay xaq ahoo haabit ah oo ilaahay xaggiisa ka soo degay inuu yahay bay og yihiin sida kuwan gaalada ah ee munkiri bacsiga ah ee aan iimaanka lahayn ay qur-aanka u leeyihiin waa asaadiiru lawaleyn iyo waa shiciriyay u leeyihiin ma ahee inuu xaq yahay ilaahay xaqiisa laga soo dejiyey oo kalaamka ilaahay uu yahay bay ogyihiin wayahdii inuu hanuuninayay weliba ogyihiin haddana qur-aanku waa xaq waana yani waa hidaaye iyo dariiqa keliya oo ridaha ilaahay lagu gaari karo wayahdii inuu haniininhayo qur-aanku ayay og yihiin ilaa siraadi alcasiiz alla casiiza wadadiisii allaha qaalibka ah wadadiisii wa huwa alislaamu weeye alihi alxamiid almaxmuud ee la mahadinayo waqaala aladiina kafaruu waqaala aladiina wixii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay hal nadullukum ma idin tusinaa ayagaa isu leh bacduhum baa libacdin maxay u leeyihiin istihzaa'an iyo wacinaadan jees-jees ay rasuulka ku jeejeesayaan iyo cinaad iyo diiddo ay xaqi diidayaan waxay leeyihiin hal nadullukum calaa rajulin ma idin tusinaa calaa rajulinin yunabi'ukum idiin warramayo idiin sheegayo idaa musiqtum marka la idin jarjaro idaa musiqtum kulla mumazaqin markaad dhimataan idaa mudtum yani waakalatkum lard markaad intaad dhimataan ciiddu idin cunto oo aada noqotaan yani cidaaman rufaatan jirkiinoo dhan ay ciiddu cunto lafihiina ay baaliyoobaan oo wax iska burburaya ay noqdaan inakum idinku la fii khalqin jadiid abuur cusub baa laydin abuurayaa waa laydin soo celinayaa nin sidaa odhanaya ma idin tusinaa oo rasuulkay ku jeedaan calayhi salaatu wasalaam aftaraa cala allaahi kadiban an bihi jinna saasay markaa isu leeyihin isugu jawaabaya aftaraa cala allah ma ilaahay buu been abuurtay oo waa laydin soo celinayaa markaan turaab noqonno oo ciiduna cunto wax soo noqonaya ma jire ma ilaahay buu ku been abuurtay am bihi jinnatun mise wuu waalaya qofka waalan wuxuu rabo iskaga hadlay marka waxba laga qaban maayo qof waalan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi bal iladiina laa yu'minuuna bilaakhira fi lcadaabi waadalaali lbaciid bal iladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhira kuwa aan aakhirada rumaysnayn oo in laysi soo celinayo sida markii horeba loo abuuray yacni ibtidaha hore iyo abuurka hore way rumaysan yihiin soo celintina waa inkiraya yani bal sida caqligoodu yani waxa aan hanuunka lahayn ilaahay uusan hanuun iimaanka u qadarin waxa weye garasho ma laha allihii marka horeba abuuray soo celintu maxay ku tahay markaan baaba-ano oo ciiduna cunto aan turaab noqono sidee baa naloo soo celinayaa bay leeyihin marka horeba ayagoo caddama soo lama abuuro ilaahay wuxuu yidhi bal iladiina kuwa laa yu'minuuna bilaakhira kuwa aan aakhirada rumaysnayn oo aan rumaynaynin fi lcadaab cadaab bay leeyihiin wy cadaab bay ku sugan yihiin oo aakhiro cadaab baa sugaya dee waadalaali lbaciid adduunyada intay noog yihiinna baadinimo fog oo yacni hanuunka iyo xaqa ka fog ayay ku sugan yihiin marka ma hanuunayaan xaqa way ka fog yihiin inay fahmaan aakhirana dee cadaab baa sugayo markii aakhira yani lasoo bixiyo oy naarta yani arkaan yaa waxaa leeya waa kan naarta laydin yaboohay waxaad inkiri jirteen hadda ma inkiraysaan waatan waata hortiina markaa markaasay cayaan u arkayaan markay calacalayaan oo rabbigeenoo neceli hadda oo camalkeenni baan hadda bedelaynaa markay leeyihin waa markaas wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay waa kuwa kufriya oo munkiro bacsiga ah wey hal nadullukum ma idin tusinaa bacduhum baa libacdin marka kale ule istihzaa'an iyo wacinaadan bay u leeyihin jees-jees ay rasuulka ku jeejeesayaan calayhi salaatu wasalaam oy ku dhagay hadlayaan iyo cinaad iyo gaalnimo ay xaqi diidayaan waxay leeyihin hal nadullukum ma idin tusinaa calaa rajulin nin yunabi'ukum idiin warramayo idiin sheegayo idaa musiqtum kulla mumasaq marka la idin jarjaro tamsiiqu yacni waa jarjade qofku markuu dhinto turaabku cuno wuu baaba-ayaa dee musiqad ajzaauhu wa acdaa'uhu xibnihiisa oo dhan baa googa-ay oo wuu baaba-ay wey idaa musiqtum marka la idin jarjaro kulla mumasaq idaa midtum wakuntum turaaban wey markaad dhimataan ood ciid noqotaan oo ciiddu idin cunto innakum idinku la fii khalqin jadiid Ah, abuur cusub baa laydin abuurayaa oo sidiinni baa laydinka soo dhigayaa buu idin sheegayaa aftaraa cala allaahi kadiban aftaraa miyuu been abuurtay calallaahi ilaahay miyuu ku been abuurtay oo waxaa wax soconaya meehee ninkaa ma kas buu u yeelayo ma ilaahay buu ku been abuuranayaa am bihi jinnatun mise waalli baa ku suganoo waalidu de way noocyo badan tahay wuxuu doonuu iskaga hadlaya qofka waalane am bihi jinna mise waa majnuun uu waalan yahay bal iladiina kuwa laa yu'minuun bal iladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhire aan rumaynayn fi lcadaabi cadaab bay ku sugan yihiin yacni cadaab baa sugaya fi lcadaabi bay leeyihiin abaalmarintoodu waxa sugaya waa cadaab wey wاdalaali اlbaciid maniga waa fi laakhira fi lcadaabi bay leeyihiin bilaakhirati abaalmarintooda iyo jazahoodu waa cadaab wاdalaali اlbaciid wadalaali baadinimo albaciidi oo fog way xaqa ka fog iyo garashada ayay fi dunya adduunyada leeyihiin wey adduunyadana baadi bay le- yani baadinimay ku jiraan ay ka soo noqonayn afalam yarow ilaa maa bayna aydiihim wamaa khalfahum min asamaa'i waalard afalam yarow miyaysan arkaynin baa ilaahay leeyahay ilaa maa bayna aydiihim hortooda waxa ahaaday wamaa khalfahum gadaashooda waxa ahaaday oo min asamaa'i waalardi aw aayaadka ilaahay ee kowniga amay ku cibro qaataanoo horaydooda iyo gadaashooda midig iyo bidix dhinacay fiiriyaanbo samada iyo ardadii baa ka jirto may ku cibro qaataan taas yacni horaydooda hadday fiiriyaan cirki bay arkayaan cirki iyo dhulkii yacni dhulka iyo cirki baa ixaadheeye wey koobay horuu ka jiraa gadaal buu ka jiraa midig iyo bidix marka allaha awooddiisa inay ku jiraan oyna ka bixi karin may gartaan markaas marka ilaa maa bayna aydiihim wamaa khalfahum min asamaa'i waalardi marka waxa ka horeeya waxa ka dambeeyaba marka waa min asamaa'i waalardi marka may fiiriyaan wey yacni dhulka iyo cirku sida ay u koobeen oo meelay oga baxayaan aysan jirin sidaa inay awoodda ilaahay ugu jiraan oo wuxuu doono ilaahay uu ku samayn karo may ogaadaan markaa tafsiir labaad waxa weeye afalam yarow ilaa maa bayna aydiihim waxa ka horeeyey may fiiriyaan ummadihii ayaga ka horreeyey oo la halaagay miyay ka fiican yihiin wey ilaa maa bayna aydiihim min alumami alkhaaliya ummadihii horoo tegay oo la halaagay may ku cibro qaataan oo may fiiriyaan wamaa khalfahum waxa ka dambeeyo waxa ka dambeeyo oo loo sheegayo aakhiradaana oo waxa imaan doonee may fiiriyaan min alsamaa'i waalard min asamaa'i waalard markaa samada iyo ardada yacni waa aayaadka kowniga ah adilada waaweyn oo kowniga ah la doonayo yani dadku maaragtay inay wax ku gartaan waa aayaadka kownigaah waaweyn koonkan ilaahay sida uu abuuray subxaanahu wa tacaala marka caqligooda may ku gartaan we in nasha haddaan doonno naksif bihim waxaan la goynaynaa alarda ardada haddaan doonno dhulkaan la goyn karnaa baa ilahay le ow nusqid waan ridaynaa calayhim dushooda kisafan min asamaa samada qayb ka mid ahaan kusoo ridaynaa markaasay dhammaanaya iyagoo dhan waan awoodnaa baa ilaahay leeyahay haddaan doono dhulkaan la goyn karnaa iyagoo dhan samadaan kusoo ridi karnaa markaasaan waxba ka baxsanayn inna fii daalika la aaya kaa la soo sheegay aayaadkaas iyo madkuurkaa lasoo sheegay la aaya aayad weeye likulli cabdin addoon kulligii bay aayad u tahay wax ku garanayo addoonkaasoo muniibin ilaahay u noqonayo qofka muniibka ah ee ilaahay u laabanayo waa taa'ib muniib waa qofka taa'ibka ee ilaahay u laabanayo ama waa qofka yacni mukhliska ah oo tawxiidka lehoo yani ilaahay u khalisaya camalkiisa waa aayad uu wax ku garanayo asaga unbayna anfacaysa yani aayaduhu waxa wax ku garto ee ku intifaaco waa qofka mu'minkaa un ilaahay awooddiisi buu garanayaa sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qudrada ilaahay ayuu garanayaa marka asagay wax u taraysaa markaa oy daliil u noqonaysaa waa daliil weeye aayad weeye tusinayso yacni qof kasta addoon kasta oo muriib ahoo ilaahay u laabanayo wey afalam yarow miyaysan arkaynin ilaa maa bayna aydiihim hortooda waxa ahaaday wamaa khalfahum oo min asamaa'i waalardi ilaahay koonkan uu abuuray ee ay ku dhex nool yihiin koonkan weyn ee kor iyo hoosba ka jiro hore iyo gadaal ka jiro may arkaan oy ku cibro qaataan awood ilaahay buu ku ahaaday koonkan awood ilaahay buu ku taagan yahay maamul ilaahay buu ku soconayaa inay marka ayagu yihiin makhluuq aada u tabar yar inay yihiin may gartaan may markaa iimaanka la imaadaan wey may ku cibro qaataan waxa ka horreeyey oo looga qisoonaya ummadihii ka horreeyey iyo waxa qabsaday kuwa xaqa diiday waxa ku dhacay miyay ka ka fiican yihiin ummadihii hore waxa imaan doona oo loo sheegayo may gartaan in nasha haddaan doonaa ilaahay leeyahay nakhsif bihim alarda haddaan doonna dhulkaan la goyn karnaa iyagoo dhan macnaa inta ay ku fadhiyaan oo dhan baan la goynaynaa dhulka cid isweydiinaysana male wey deero deero uma hardinayso hadduu ilaahay wuxuu doonu ku samayni cid yacni labana isma weydiinayaan wax kaga wax ka daba imaanayo iyo su-aal dambe oga imaanaysana ma jirto subxaana xilmigiisa iyo raxmaddiisa unbuu ilaahay yuu ku daynayaa koonkane yacni waxa cisyaanka iyo gaalnimada iyo xumaanta ay samaynayaan haddii uu ku qabto yacni wax noolaan lahaa ma jiro wey innasha haddaan doono naksif bihim waxaanu la goynaynaa alarda ardadaan la goynaynaa ow nusqid waan ridaynaa calayhim dushooda kisafan min asamaa qidac min asamaa qaybo yaroo samada ka mid ahaan kusoo ridi lahayn oo ayadhan wada dilayso ay wada dhiman lahayn ina fii dalika almadkuur madkuurkaa la soo sheegay aayaadkaa ilaahay ee kooniga ah awoodda ilaahay ku tusinaya la-aaya aayad weeye cibro weeye ku tusinaysa likulli cabdin addoon kulligiibay u tahay addoonkaasoo muniibin addoon muniib ahoo ilaahay u noqonayo muwaxid ahoo waxdaaniye leh mukhlis lahoo camalkiisa uu qaalis yahay kaasay aayad u tahay oo u yahay wey waxaa ku intifaacaya aayadaha waa mu'miniinta wey walaqad aataynaa daawuuda minaa fadlaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay buu ilahay yidhi aataynaa waan siinay daawuuda nebi daawuud waxaan siinay minaa xagga annaga fadlan fadli baan siinay baa ilaahay fadligaas waa nubuwadii nubuwaa ilaahay siiyo nabi buu ilaahay ka dhigay kitaab baa lagu soo dejiyey oo fadligu waa maxay yani waa kitaabkii la siiyey yani waa waxaa kaloo ka mid a fadliga yani waa faslu lqadaa baa la siiyey faslu lkhidaab baa la siiyey fasaaxo iyo hadalka wanaagsan hadalka sida loo kala bixiyo yaa ilaahay siiyey xusnu sawt baa lagu irsaaqay nebiyullaahi daawuud aad buu u yani usoo quruxsanaa baa la yidhaha markii uu akriyo yani kitaabkii lagu soo dejiyey markuu akrinayo makhluuq oo dhan baa wada istaagi jiraal sawdkiisa yani markii la maqlo laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri ali daawuud uu nabigu ku odhanayo yani waa sawd aada u qurux badan ayuu lahaa marka fadli baan siinay waan dooranay baa ilaahay leeyahay yaa jiwaa yaa jibaalu awibii macah qulnaa waxaan nidhi yaa jibaalu buurihii baa ilaahay la hadlay awibii macahu awibii tasbiixso macahu maca daawuud waayr waayra waxaan u nidhi awibii macah waalannaa lahu lxadiid waalannaa waxaan u jilcinnay lahu lidaawuud alxadiida birta ayaan u jilcinay oo birta wuxuu u samayn jiray baa layidhi yacni kadiini walcajiin yani dhoobada dhoobada yani hadda waad qabanaysaa gacanta saa rabtaad waxaad doontaad ka samaynaysaa cajiinkana saasoo kale soo maha uma baahnayn birta inuu dab saaro ama inuu dube iyo yani midra wax ku garaaco midna uma baahnayn sida yani cajiinka iyo dhoobadoo kale aan u jilcinay baa ilaahay leey wa alanaa waxaan u jilcinay lahu lidaawuud alxadiid waqulnaa waxaan nidhi anicmal saabiqaat anicmal samee saabiqaatin duruuc yani cabuurbiraadka yani dagaalka lagu galo ayaa la yidhaha yani duruuc sameeyo saabiqaatin oo waasica waqadir fi sardi qadir yani qiyaas fi sardi wey meesha yani sardiga waa meesha laga xiro waxay leedahay meelo la isgeliyo oo loogu talagalay ayay marka uu leeyahay durcigu leeyahay wacmaluu sameeya saalixan camal wanaagsan sameeya waa aalu daawuud innii anigu bimaa tacmaluuna basiir innii anigu bimaa tacmaluun waxaad camal falaysaan basiirun alla arkayaan hayo og waa idinku abaalmarinayaabaa ilaahay leh nabiyullaahi daawuud yacni waxaan la yidhahda duruucdan la yidhaahdo caburbiraadka la yidhaahdo qof sameeya asagaa ugu horeeya marka markii hore waxaa la yidhi yani baytulmaalka muslimiinta ayuu markaa iyo isagii ehelkiisa waxa noolashooda ah yuu ka qaadan jiray biilka ka qaadan jiray marka camal wanaagsan inuusan ahayn oo laga fadli badan yahay minshaarka aada qaadanaysa in laga fadli badan yahay ayaa loo sheegay marka ilaahu wuxuu yidhi camal wanaagsan oo aan yacni ku kaaftoomo ilaahu isii marka waxaa loo sakhiray birta ayaa loo jilciyey duruucdaasuu marka samayn jiray maalintii hal dirci buu samaynayaa dircigaa uu maalinkii sameeyana lix kun baa laga siinayaa oo dirham lix kun oo dirham yaa laga siinaya laba kun reerkiisaa biilanayo afarta kun oo kalena masaakiinta iyo fuqarada reer banu israa'iil buu ku quudinaya marka waa min camali lyad wey o ina daawuuda kaana yaakulu min camali yadi u rasuulku leh alayhi salatu salaam camal la yani wax la cuno addoonku cuno waxaa ugu fadli badan min camali yadi gacantiisu waxay shaqaysa kasabka yani wax ka fadli badan ma jiro waina nabiy llaahi daawuud kaana yaakulu min camali yadi wixii gacantiisu shaqaysay buu cuni jiray walaqad aataynaa waxaan siinay daawuuda nebi daawuud minaa xagga annaga fadlan fadli baan siinay baa ilaahay leeya nubu waan siinay kitaab baan siinay yacni fadaa'il dheeraad ahayna dadku haysanin baan siinay baa ilaahay leeya fadlan baan siinay kaana lahu faslu lkhidaab yacni hadalka wanaagsan iyo khudbada wanaagsan baa ilaahay siiyey xasnu sawd sawd wanaagsan baa ilaahay siiyey waa loo sakhiray makhluuqii baa loo sakhiray mulki baa la siiyey iyo hogaan inuu yani hogaamiyo dadka waqulnaa waxaan nidhi yaa jibaalu awibi maca yaa jibaalu buurihiow awibi macahu marka awibi yacni waa sabbixi maca la tasbiixso nebi ibraahim markuu tasbi nebi daawuud markuu tasbiixsado buurahoo idil baa la tasbiixsanaya marka u jawaabaya waayr waayr macahu awibi maca shimbirihii iyo maalaayacqilkii oo dhan ayaa yani sawdkiisii la tasbiixsanayo marka waa tasbiix oo awibiidu macnaheedu waa sabix yani la tasbiixsada weeye macno labaadna waxa weeye noqda oo waa macahu maca daawuudo raaca wey rujuuc la imaada oo yani nebi daawuud raaca ah, u noqda u laabta wey wa alannaa waxaan u jilcinnay lahu lidaawuud alxadiida birta ayaan u jilcinnay birta ayaan u sakirnay baa ilaahay leey marka wuxuu doono ayuu ka samaynayay suu doonuu ugu camalfalaya wey an icmal saabiqaat an icmal samee qulnaa lahu waxaanu idhi icmal ay icmal samee saabiqaat duruuc waaweyn oo waasica oo duruucda yacni dagaalka iyo laga gashada ah samee baanu nidhi waqadir fi sard qiyaas fi sardi yacni galuuskeeda iyo meelaha laga xidho yani waa inuu islahaado shayga lagu xidhaayo iyo waa inuu islahaado wey usan ka yaraanin usana ka weynaanin wacmaluu saalixan wacmaluu camal fala saalixan camal wanaagsanna sameeya oo cibaadada ku dadaala innii anigu bimaa tacmaluuna basiir waxaa la wariyey nebiyullaahi yani nebi daawuud markuu ugu horreysay ee uu samaynayo diricii ugu horreeyey luqmaanu xakiim baa u yimid oo marka isagoo samaynaya waxaanuu samaynayana waxuu oga jeeda muuse garanayn maxay yihiin waxaan marka muusan maxaad maxay tahay waxaan aad samaynaysay maxaad ka rabtaa muusa dhihine shib buu ka yidhi wuu iska aamusnaaday wuu iska sugay ba marka wuu sameeyey markuu dhammeeyey ayuu gashaday marka wuxuu yidhi yacni waa junnat lxarbi nicma junnat lxarbi haada waxa dagaalka lagu galo wixii ugu fiicnaa wey marka markuu dhammaystiree uu gashaday waxa looga jeeday iyo waxa loo isticmaalay iyo wuxuu yahay markaa luqmaan ugu gartay markaa sidoo su-aali buu marka su-aasha duu marka hore weydiin lahaa yacni asagoo waxba su-aalin ayuu markaa helay markaa wuxuu yidhi asumtu xikma wa qaliilun faacilu inaad iska aamusnaato oo shayga yacni intaad ka garato aada sugto aamuska inaad ku dadaasho waa xikmad wa qaliilun faaciluhu laakiin waxa sameeya waa yari qofku wax uusan garanaynin markiiba yacni uula soo boodaya maxay tahay waxan maxaa looga jeedaa a haddii uu sugi lahaa waxaa laga yaabaa inuu fahmi lahaa soo ma inuu fahmi lahaa wlisulaymaan ariixa wasakarnaa waan sakirnay lisulaymaan nabi sulaymaan waxaan u sakirnay arriixa dabaysha marka fadliga iyo minanka ilaahay daawuud uu ku manaystay yay ka mid tahay lianna sulaymaan waa min ali daawuud sulaymaan binu daawuud marka waxyaalaha uu ilaahay ku fadilay daawuud yuu ka mid yahay waxaa nebiyullaahi sulaymaan la siiyeyna wlisulaymaan waxaan u sakirnay arriixa dabayl baan u sakirnay quduwuhaa shahrun wa rawaaxuhaa shahrun dabayshaan u sakirnayo dabayshaasoo quduwuhaa ay tahay jarmaadkeedu iyo kalahadeedu shahrun yacni gelinka hore intii bil loo soconayay bay soconaysaa wa rawaaxuhaa shahrun marka maalin dabayshaas way qaadaysaa nabi sulaymaan maalintaas wuxuu ku tegayaa laba bilood meel loo soconay ayuu ku tegaya yacni subaxii buu baxaya meesha yacni uu maalinka ku hergelaya ee ku qaylushana uu ku nasanayo waa bil meeshii loo soconay yuu ku nasanaya markaasuu haddana bil kale meeshii loo soconayo u caraabaya ama way soo celinaysaa haddana meeshiisa kusoo noqonaya dabayshaasaa ilaahay u sakiray wlisulaymaana waxaan u sakirnay arriixa dabayshii arriixa baan u sakirnay quduwuhaa kalahadeedu iyo jarmaanideedu gelinka horey soconaysa shahrun weeye wa rawaaxuhaa caraabaheeduna shahrun weeye wa asalnaa lahu lisulaymaan cayna alqidri wa asalnaa waxaan u sakirnay lahu lisulaymaan cayna alqidri nuxaasta yacni isheedii baan u sakirnay wa min aljinni jinkiina waan u sakirnay man yacmalu bayna yadayhi biidni rabbih jinki baan u sakirnayo wuu camal falayaa bayna yaday yacni hortiisa biamrihi wey wax alla wuxuu rabo biidni biidni rabbihi rabbigii idankiisa ugu ilaahay baa u sakiray jinkii baa loo sakiray wax alla wuxuu doono ayay samaynayaan wuxuu rabay keenayaan yani waxyaalo badan dee oon bini aadanka uusan yani awoodin ama aan loo sakirin baa jinka loo fududeeyey soo maa waman yaziq minhum can amrina buu ilaah yidhi waman yaziq qofkii iisho minhum jinkaa ka mida can amrinaa amarkeenna taskiirkan aan nabi suleymaan u sakirnay waxa uu doonayay qofkii khilaafo nudiqhu waan dhadhaminaynaa min cadaabi saciir cadaab kulul baan dhadhansiinaynaa ba ilaah oo amarkaa markaa min amrinaa uu leeyahay qofkii ka iisho waa amru sulaymaan oo sulaymaan waa nabi buu ahaa amarkiisuna waa amar ilaahay wey marka malag baa ilaahay u sakiray malaggaasoo yacni jinka ilaalinayo mid alla midkii cisyaan la yimaado wuu cadaabaya marka malag malaggaasa cadaabaya marka wax ka leexan kara ma jiro amarkiisa wax ka leexan kara ma jiro wlisulaymaana wasakarnaa waan sakirnay lisulaymaana arriixa baan u sakirnay dabayl baan u sakirnay dabayshaasoo quduwuhaa shahrun wa rawaaxuhaa shahrun oo maalintiiba waxay ku soconaysaa ama ay nabiyullaahi sulaymaan geynaysaa ay wadaysaa yacni intii laba bilood loo socday gelinka horena waa bil intii loo socday qofka dheereeyo oo faraska dheeree yani ku soconayay meeshuu bil u soconayay iyo marka maalinta gelinkeeda hore iyay geynaysaa wey wa rawaaxuhaa shahrun gelinka dambena waa bil kale wey marka maalintii waa laba bilood meeshii lagu tegayey ayuu maalin ku tegayaa markaa soo wax tacaba iyo wax dhibna aragoo dabayshaa ay wadee raaxa isaga socdo wa asalnaa lahu cayna alqidri marka cayn alqidrigaas yani waa meel yani ku taallo yaman ku taallo qidriguna yani waa nuxaasta wax lagu dhalaaliyo wax wax lagu dhagaaliyo wa asalnaa waxaan u sakrin lahu asaga cayna alqidri nuxaasta iyo maartan wax lagu dhalaalinayo ayaan u sakirnay baa ilaahay leeyahy isheedii baan u sakirnay wa min aljinni man yacmalu bayna yaday wa min aljinni baan u sakirnay jinkii waxaa ka mid ah man baa ka mid a yacmalu camal falaya bayna yadayhi nabi sulaymaan hortiisa biidni rabbi rabbigii idankiisa amar ilaahay buu ku shaqaynayaa waa loo sakiray makhluuqii oo dhan buu markaa u yahay yani madaxna u yahay rasuulna u yahay ilaahay ugu dalagay risaale iyo mulki baa la ysugu daray markaa loo sakiray ummaddii oo dhan baa loo sakiray markaa waman yaziq qofkii iisho minhum jinkaa ka mida can amrinaa amarkeenna ka iisho yacni inuu nabi suleymaan u khidmeeyaan oy u shaqeeyaan oo waxa laguxuu doona u qabtaanu ku amarnay soo maa qofkii markaa ka iisho can amrinaa nudiqhu waan dhadhansiinaynaa min cadaabi saciir cadaab yacni adag ayaan dhadhansiinayna ilah l waan cadaabaynaa yacmaluuna waxay u samaynayaan shayaadiintaas jinkaas lahu lisulaymaan maa yashaau wuxuu doono oo min maxaariiba maxaariib a wey masaajid bay samaynayaan ama masaakiin guryay samaynayaan maxaariibta yacni masaajid waa tafsiir masaakinna waa tafsiir labaad oo waa guryo oo mixraab yani beyti ashrafuhu wey guriga meesha ugu qiimaha badan baa la yidhaha mixraab lbeyt beytka mixraabkiisa masaajidka meesha ugu horeysa sharafta ay tahay mixraabka guriga meesha ugu qiimaha badan wey mixraabka marka maxaariibtu waa guryo qurqurux badan tafsiir saddexaad waa qusuur wey guryo waaweyn oo dheerdheer oo wax dhisi karaba aan jirin ayay markaa u dhisayaan min maxaariiba wa tamaathiila ayay u samaynayaan sawiray u samaynayaan sawiro oo yani suurooyinka iyo yani sawirku yani diintooda yani way ku yani way ku banaaneyd marka suurooyin iyo tamaathiil ayay samaynayaan kursiga uu ku fadhiisanayo iyo yani meesha uu ku seexanayo gaararkeedoo dhan bay ku samaynayeen suurooyin qofkii soo galaba uu cabsi cabsan cabsanhayo de isku naxayo yani bahalla aada u waaweyn oo dee oo qofkii markuu imaado u malaynayaba dee khatar gelayo ayaa lagu samaynaya waa haybay ku tusinaysaa iyo maaragtay in laga haybaysto oo aan loo soo dhowaan karin way wa tamaathiila wa jifaanin kaljawaab wa jifaanin suxuun waxa wax lagu cuno kaljawaab oo aada u waaweyn darar oo kale leeg dar leeg dar alxiyaad aad u malaynayso saxuun waaweyn oo sida darkoo kale ade wa quduurin raasiyaat wa quduurin raasiyaat iyo waxa wax lagu kariyo raasiyaatin oo dee buuraha waaweyn rabaa sidoo kale camal ah aada u waaweyn quduurtaas waxaa la yidhi yaman bay baaqi ku ahayd waa cibra ilaahay ku baaqi yeelayo yani way ku yani waxa oo yani aada u waaweyn wey sida buuraha camal buuraha lagu shabahay wey rawaasida buuraha la yidhahdo icmaluu aala daawuuda shukraa icmaluu camal fala aala daawuud yaa aala daawuud shukran yacni liajli shukrin u camal fala wey cibaadadu marka waa shukri wey cibaadada iyo daacada qofku markuu la yimaado camalku dee waa shukri wey nicamta ilaahay shukrigoodu weeye cibaadadu wa qaliilu min cibaadiya shakuur wa qaliilun waxaa yar min cibaadii addoommahayga ashakuur kuwa shukriya wey way yar yihiin wey marka nabiyullaahi daawuud markuu ilaahay ku yidhi icmaluu aala daawuuda shukraa wa qaliilu min cibaadiya shakuur yaa rabbi kayfa ashkuruk wa shukru nicmatun mink ilaahow seen kuugu shukrinayaa shukriga naftiisu waa nicmo adiga xaggaaga ka ahaatay wey yacni haddii aada camal fasho ood cibaadaysato ilaahay nicamtiisa aada ku shukriso shukrigaa nafteedu waa nicmo ilaahay xaggiisa kaaga timid daacadu waa karsiin min allah marka haddii lagu waafajiyey lagugu hanuuniyey laguu fududeeyey yacni ilaahay xaggiisayba kaaga timid marka seen kuugu shukrinaya ilaahayow shukriga naftiisu waa nicmo adiga xaggaaga ka timid hadda ayaad igu shukrisay baa ilaahay yidhi haddii aada garatay nicamta oo dhan inay xaggayga ka imaanayso taasaa shukriga aada igu shukrisay yahuu ilaahay ku yidhi subxaana wa tacaala icmaluu camal fala aala daawuud yaa aala daawuud shukraa yacni shukri u camal fala oo cibaadada iyo camalka la imaada shukran yacni shukri dartiisa wey wa qaliilun waxaa yar min cibaadii addoommahayga ashakuur kuwa shukriyo wey nicamta ilaahay garto oo yacni ku shukriyo way yar yihiin falamaa qadaynaa calayhi lmowt falamaa qadaynaa markaan xukunnay calayhi calaa sulaymaan almowta maa dallahum ma tusinin calaa mowtihi dhimashadiisii jinkii mayna garanin maa dallahum ma tusinin calaa mowtihi dhimashadiisa ilaa daabbat lard ilaa daabbat lardi waa aboorka bahalka la yidhaha daabat lardi waa aboorka daabadaasoo taakulu cuntay min sa'ata ay casaa ushiisi bay cuntay falamaa khara markuu dhacay tabayanat iljinnu jinkii waxaa u caddaaday an low kaanuu yaclamuuna algayb maa labisuu fi lcadaabi lmuhiin nabiyullaahi sulaymaan markay geeridii ku timid ee uu waktigiisii dhammaaday loo sheegay ilaahay wuxuu weydiistay in geeridiisa uu jinka ka qariyo si ay insigu u ogaadaan jinku inayna qeyb ogeyn waxba aysa ogeyn waxa qeybka waxay u malaynayaan markay wax walba yacni waxyaala isku dayaanoy waxyaalaha loo sakhiray inay qeybka og yihiin marka markii nafta laga qaadayay salaad buu iska galay micraabkiisi buu galay ul buu markaa geed ayuu sidaas u qabsaday oo ugu tiirsaday salaad buu galay saasuu markaa ku dhintay marka geedkaasaa celinayuu sidaa ugu tiirsay hal sano ayuu markaasaa iska ahaa ilaa ay yani yani daabat lardi yaa geedkii soo cunay waa aboorka bahalka la yidhaha marka geedkii markuu cunay ushii markaa markay gaabatay dee wuu dhacay markaa markaasay ogaadeen marka halkaasan oo dhan intaa wacne way way khid- khidmadoodii iyo waxay diyaarkii bay ku ji- way diyaarsan yihiin cadaabka ay ku jiraan marka waxaa weeye yacni nabi nabi sulaymaan oo dhintay ayay heegan yihiin oo sidoodii u khidmaynaya wax walba qabanayaan diyaar yihiin soo ma ah فلما قضينا مركان حكمنا عليه على سليمان الموت ما دله متسن على موته لمشدي سي غيردي سي إلا دابة الأرض آه، دابة الأرض باتسسيون وأبور كوي دابة سو تأكل ما تأكل حالي عنتي من ساعته من ساعة وعصابة لنا آه. وشوي من ساعته يعني أشي سعنتي وأشي وكتير سناوي جيت كتير سنة فلما خر مركو دعي تبينت الجن جنكي مركا وحاو عدالي أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا هديهين يعلمون الغيب غيب ككوا وحكوك هديهين ما لبثوا ما أيسا نقادين في العذاب المهين آه عذاب كاس منكم ما أين نقادين هل سنة يعني عذابك كمين جنين waxan bay wax ay og yihiin male wey لقد كان لسواء في مسكنهم آية الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله